bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii labiyo labaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa dersigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga jaliilka ah abu cubayda ibnu ljaraax likulli ummatin murtidiisina waa tan likulli ummatin ummad waliba waxay leedahay oo ummad walba u sugnaaday amiinun qof aamin ah oo amiin ah wa amiinu haadihi lumma ummadan islaamka amiinkeeduna abu cubayda waaye waxaa yidhi warkaas rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa wadiica alwajhi wejigiisu nin uu nuurayo ayuu ahaa weji cad bahiya dalca aragtidiisuna ay qurux badan tahay bahiy waa qurux dalcana waa aru'ya muuqaalkiisa iyo aragtidiisuna ay qurux badan tahay naxiiluljismi jidhkiisuna ama jismigiisuna uu caato yahay tawiilulqaama jooggiisuna uu dheer yahay khafiifulcaaridayni dhabanadiisuna ay ay dhuuban yihiin oo camo waaweyn aan lahayn tartaaxu ay ku raaxaysato al caynu ishu limar-aahu aragtidiisa ay ishu ku raaxaysato wa ta'nasu ay weheshato annafsu naftana naftuna ay weheshato liluqyaahu la kulankiisa wayatma-inu uu ku xasilo ilayhi isaga xaggiisa alfu-aadu qalbigaaguna uu ku xasilo dadka qalbigiisana uu ku xasilo wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika maca daalika inta aan soo sheegnay wuxuu ahaa raqiiqa alxaashiya saaxiibnimadiisu kii ay fiican tahay oo dabci macaan dabcigiisu uu macaan yahay la jirkiisu uu macaan yahay in lala jiro oo aadan ka xiisa dhigaynin waa latiifu subx asuxba rafiiqulxaashiya waxaa la yidhaah latiifu suxba lagama xiisa dhigayo inaad la joogto ka xiisa dhigi maysid maxaa jira la noolaantiisa iyo la jirankiisu wuxuu ahaa mid macaan oo jilicsan jamu tawaaduc tawaaduciisa iyo isweynaan la-aantiisuna ay badan tahay tawaaduca waxaa la yidhaahdaa waa diddu takabur isweynaynta iyo isqunmunaynta cagsigeeda waay waa ruuxa aan isweyneynin waxaa kaloo ahaa shadiid alxayaa xishoodkiisuna mid uu daran yahay buu ah laakinahu hasaata idaa xasaba al amru hadday arrintu kululaato arrintu hadday kululaato ama dhanaanaato ama qadhaadhaato wajadda aljiddu arrintuna ay kululaato isla mid uuna idaa xasaba alamru wajadda aljiddu waa isku mid inagu waxaan idhahnaa arrintu hadday kululaato hadday dhanaanaato hadday qadhaadhaato baan idhahnaa waa isla mid uun yaqduu wuxuu isu bedeli jiray uu noqon jiray ka-annahu sidii isagoo alleythu libaax ah libaaxaasoo caadiyan xanaaq cadhaysan weliba fa huwa isagu oo abu cubaydiya yushbihu wuxuu ekaa nasla sayfi seefta afkeeda ayuu ekaa seeftu af bay leedahay afkaasuu egyahay ama seeftu u egyahayba guud ahaan seef buu ekaa rawnaqan bilicda wa bahaa-an iyo quruxda seefta way qurux badanta way dhalaali soo maha saasuu u dhalaalayay wa yaxkiihi wuxuu u ekaa seefta dhinaca kale xiddatan afka ay say wax u goyso xagga afkana seef oo kale u ahaa wa madaa-an iyo goyn xidda iyo madaana waa isku mid say say u af badan tahay wax u goysana wuu u goyn jiray say u dhalaalaysana wuu u dhalaali jiray daalikum kiinaas huwa isaguba amiinu amiinu ummati muxamed nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ummadiisa ummadaas qofkii ugu aaminsanaa weeye magaciisana maxaa la yidhaahdaa caamir ibnu cabdillaahi ibnu ljaraax alfihri alqurashi caamir baa magaciisa la yidhaha aabihina cabdillaahi baa la yidhaha awowgina aljaraax baa la yidhaha alfihrina waa qoyskooda qurayshna waa ta ka sii shaysa almukanna oo looga kinaayoodo qofka aan magaciisa la sheegin carabta dhaqan waxaa u ah ruuxa hebelow lama yidhaahdo waxaa lagu waxaa lagu sheegaa caruurtiisa ka ugu weyn hadduu wiil yahay hadduu wiila leeyahay wiilkiisa ugu weyn yaa la yidhaha hebel aabbihi hebel aabbihi hadduusan caruur dhalina abu muxamed ba ay iska yidhaahdaan hadda muslimiintu abu muxamed haddii uusan wiila lahaynna dee gabadh unbaa loogu daraa sida abudarda iyo abu camaara oo xamse ah xamse ibnu cabdilmualib wiilal ma dhalin gabadh camaara layidhahba abu camaara la dhihi jiray kunyadu marka waa sidaas almukana biabi cubayda marka abi cubayda yuu caan ku yahay nacatahu waxaa tilmaamay cabdullaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhuma ayaa tilmaamay fa qaala wuxuu yidhi halaahatun saddex oo min qurayshin quraysh ka dhalatay asbaxu nnaasi wujuuhan dadka oo dhan iyagaa ugu weji fiican wa axsanuhaa akhlaaqan dadka oo dhanna iyagaa ugu akhlaaq wanaagsan wa ahbatuhaa xayaa-an xagga xishoodkana iyagaa ugu sugnaansho badan oo ugu xishood badan in xadathuuka hadday war kuu sheegaan lam yakdibuuka been kuuma sheegaan warka ay kuu sheegeen oo dhani waa run wa in xadathahum adigu haddii aada waru sheegtana lam yukadibuuka kuma beensadaan oo ku dhihi maayaan waa beenaala tahay saddexdaasina maxay yihiin abubakr asidiiq wacumaan wa cuhmaan ibnu cafaan wa abuu cubaydata ibnu ljaraax saddexdaani wey kaana abuu cubayda wuxuu ahaa min asaabiqiina alwaliina kuwii ugu horeeyey kuwii u badiyey ee ugu horeeyey islaamka ayuu ahaa maxaa jira faqad aslama wuu islaamay fi lyowmi maalintii attaali ee labaad liislaami abi bakrin abi bakar maalintuu islaamay maalintii ku xigtay ayuu islaamay wa kaana wuxuu ahaa islaamuhu islaamkiisuna wuxuu ahaa calaa yaday asidiiqi nafsihi abibakr asidiiq ayaa soo islaamiyey famadaa bihi wuxuu u geeyey famadaa abubakar wuxuu u geeyey bihi abi cubayda wa cabdiraxmaan ibni cawf wa bicuhmaan ibni madcuun wa bilarqam ibnu abilarqam afartaa nin isagoo wada yuu ila nebiyi nebiga u geeyey isagaa soo qanciyey fa aclanuu waxay caddeeyeen beyna yadayhi rasuulka hortiisa waxay caddaysteen kelimata alxaqi kelimadii xaq ahayd oo shahaadateynkii ayay ku dhawaaqeen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan cabduhu wa rasuuluh ayay dhaheen fa kaanuu waxay ahaayeen afartaa nin iyo abubakar iyo dee saabiqiintaasi alqawaacid aluulaa tiirarkii hore alqawaacida saldhiggii ama tiirarkii al-uulaa ugu horreysay allatii tiirarkaasoo uqiima calayha lagu duldhisay sarxu lislaami dhismihii weynaa ee islaamka alcadiim ee weynaa sarx waa dhismaha weyn baa sarxi layidhaha daarta weyn ama dhismaha weyn marka waa tashbiih hadda islaamku dhismo maahane laakiin waxaa lagu shabahayaa dhismo weyn caasha wuu noolaa abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu noolaa tajribata almuslimiina muslimiinta ee tajribadoodii yani waxay muslimiintu soo mareen unbuu soo maray micnihii wey muslimiintii hore ee maka joogtay dhibkii lasoo marsiiyey dhibkaa unbaa isagana lasoo marsiiyey saasaa laga wadaa caasha wuu ku noolaa abu cubaydata tajribat almuslimiina muslimiinta wixii noloshoodii tajribadu hadda waa tane wax la tijaabinaya ma aha tijaabo maaha iyo shirribaad ma aha tane ee waxa weeyaan noloshii ay soo mareen iyo qisadii ay soo mareen tajribadii alqaasiyati ee qallafsanayd naxariista darreyd ee qallafsanayd fii makata magaalada maka qisadii kusoo martay mundu laga bilaabo bidaayatiha tajribadaas bilowgeedii ilaa nihaayataha ilaa dhammaadkeedii intaas ayuu kusoo noolaa wacaana wuxuu kusoo silcay maca almuslimiina asaabiqiina muslimiintii markii hore soo islaamtay islaamka ugu horreysay isagoo oo la jira wuxuu kusoo rafaaday min cunfiha qallafsanaanteedii tajribadaas qallafsanaanteedii wa daraawatiha iyo shiddadeedii culayskeedii wa aalaamiha iyo xanuunkeedii wa axsaaniha iyo murugadeedii wuxuu kusoo wuxuu kusoo rafaaday maa lam yucaaniihi wuxu uusan kusoo rafaadin ama uusan kusoo silcin atbaacu diinin diin atbaacdii diin dad raacay dad diin raacay oo dad hin haysta oo calaa dahri l ardi dhulka guudkeeda ku noolaa oo lagu arkay yacni abu cubayda iyo saabiqiin alawaliin kuwii islaamka u horreeyey oo abubakar iyo de ay ka mid yihiin iyo asxaabtii maka joogtay dhibka soo maray iyo sida loo soo rafaadiyey iyo silac ay soo arkeen isaga oo lagu haysto wax kale maahana diintoodii dad diin haysto oo weligeed saas loo galay lama arkin fa habata wuu sugnaaday abu cubayda lil ibtilaa'i imtixaankaas wuu sugnaaday wa sadaqa allaaha alle ayuu rumeeyey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa fii kulli mowqifin meel kasta dhib kasta oo soo maray alle iyo rasuulkiisa ayuu rumeeyey laakin hase atee mixnata abi cubayda abi cubayda imtixaanka iyo dhibaatada soo maray yowma badrin dagaalkii beder maalintiisii faaqad way ka wada sara martay fii cunfiha qallafsanaanteeda iyo xooggeeda xusbaan alxaasibiina kuwa wax xisaaba ama kuwa wax mala awaala kuwa wax xisaaba xisaabtooda oo dhan way ka saramartay wa tajaawasad waxay ka gudubtay khayaala almutakhayiliina nimanka wax qiyaasa ee wax mala awaala qiyaaskooda iyo mala awaalkooda oo dhan bay ka saramartay maxay tahay marka qisadiisu intalaqa wuu aaday abuu cubaydata yowma badrin maalintii bader ayuu dagaalkii aaday yasuulu isaga oo boodboodaya bayna asufuufi safafyaalkii dagaalka dhexdooda isaga oo boodaya oo rabrablaynaya sawlata man qof boodi bootintiisa oo kale sawlata man qof bootintiisa oo kale ayuu boodboodayay qofkaasoo laa yahaabu aan ka cabsanaynin alradaa geerida ama dhimashada aan ka cabsanayn fahaabahufahaabahu waxaa isagii ka cabsaday oo ka cararay almushrikuuna mushrikiintii ninkan soo boodbooday muxuu leeyahay wayajuulu wuxuu gaaf wareegayay jawlata man qof wareegi yatuuf wayatana yatuufu ta horena yahibu wuu boodaya waaye yasuuludu wayajuulu uu wareegayay jawlata man qof wareegi oo kale qofkaasoo laa yaxdaru aan ka cabsanaynin almowta dhimashada fa xadirahu waxaa ka baqay fursaanu qurayshin quraysh fardooleedeydii wa jacaluu waxay bilaabeen yatanaxawna inay ka dheeraadaan canhu xaggiisa kullamaa mar kasta oo waajahuuhu ay ka hor yimaadiinba inay ka dheeraadaan oy ka leexdaan marka waxay ishortaagi male nin walba uu ka leexan laakiin hase atee rajulan waaxidan hal nin oo minhum quraysh ka mid ah jacala wuxuu bilaabay yabrusu liabi liabi cubaydata abi cubayda inuu usoo baarisu usoo mudhbaxo inuu usoo mudhbaxo mar walba isaga uu soo aado uun inta kaleo dhan way ka cararayaan kanise isaga unbuu soo aadaya yabrusu inuu usoo mudhbaxo liabi liabi cubayda fii kulli itijaahin dhinac kasta u jeesta abu cubayda wuu ka hor imanuun fa kaana wuxuu ahaa abu cubaydatana yataxarafu kii ka leexleexda can ariiqihi ninkaa wadadiisa yuu ka leexanaya isna ninkanan isaga unbuu soo aadayay wayataxaashaa wuxuu ka fogaanayay liqaa'ahu ninkaas inay iska hor yimaadiin na wuu ka fogaanayay jidkiisana wuu ka leexanayay walaja rajulu ninkii wuu ku adkaystay laja wuu ku adkaystay wey wuu daa'imay laja rajulu ninkii wuxuu ku adkaystay fil hujuumi abi cubayde inuu weeraro weerarkiisa inuu wiil inuu ninkan dilo unbu rabaa wa akhara wuxuu badiyay abu cubaydana min atanaxi ninkan inuu iskaga dheeraado oo ka leexdo laakiin waxaa dhacday wasadda arajulu ninkaas isaga ihi wuxuu ka soo xidhay calaa abi cubaydata abi cubaydada wuxuu ka soo xidhay almasaalika waddo kasta uu maro meel kasta uu maro wuu ka soo xidhay hortiisuu taagan yahay wa waqafa wuu istaagay ninkaasi xaa-ilan mid hor taagan oo ka celinaya inuu yahay beynahu abi cubayda iyo wa beyna qitaali acdaa'i illaahi cadowgii ilaahay la dagaalankeeda inuu nimankaa la dagaalamo oo nimankii laayo ninkanaa ka hortaaganba ninkanaa hortaagan falamaa markii daaqa bihi darcan u adkaysan waaye saa in lagu fasira ayay ku fiican tahay falamaa markii daaqa uu cidhiidhyamay abu cubayda bihi ninkan hortaaganuun darcan xabadkiisii uu cidhiidhyamay oo u adkaysan waayey oo sabarkiisii u dhammaaday daraba ra'sahu ninkii madaxiisa ayuu ku dhuftay bisayfi sayftii darbatan ku dhufasho ayuu ku dhuftay taasoo falaqad kala dhigtay oo laba gab laba qaybood oo isleeh ka dhigtay falaqdu waa sidaas falaqad kala dhigtay haamatahu basadiisii falqatayni laba ka dhigtay madaxiisii ayay laba ka dhigtay hal dhinacna halkaasu u dhacay dhinacna xagga kale ayuu dhacay fa khara dhulka ayuu ku dhacay alrajulu ninkii sariican isaga oo meyd ah beyna yadayhi abi cubayde hortiisa ayuu ku dhacay laa tuxaawil ha isku dayin buuhi ayuha alqaari'u lkariim ninka kitaabkan aqrinaya ee sharafta lahu ha isku dayin an tukhamina inaad mala awaasho ood isku dayda inaad ogaato man kumuu yakuunu ahaanaya alrajulu asariicu ninkan uu dilay abi cubayda yuu noqonayaa waxba ha raaraadinin oo ha malmalaynin waxba ha ismalaynin amaa qultu laka sow kuma dhihin ina cunfa tajriba wixii soo maray arrintan soo martay qallafsanaanteedu faaqa wuxuu ka wada saro maray uu ka badiyey xusbaan alxaasibiina inta wax xisaabta xisaabtoodii oo idil xisaabtankoodii oo dhan wajaawaza wuxuu ka gudbay khayaala almutakhayiliina kuwa mala awaala mala awaalkoodii oo idil walaqad yatasadacu waxaa dhici karta inuu dilaaco ra-suka madaxaagu inuu dilaaco idaa carafta haddii aada ogaato anna arajula asariica ninkan dhulka yaallo ee abu cubayda uu madaxiisa laba ka dhigay markii uu jid walba ka soo xidhay maanta oo dhan uu ka leexleexanayay kanina uu hortaagnaa huwa isaguba cabdullaahi bnu ljaraax inuu yahay oo waalidu abi cubayda abi cubayde aabbihi marka maalintaas beder waa maalintii aabbi iyo wiilkiisu ay isdileen lam yaqtul ma uusan dilin abu cubaydatu abaahu aabbihima dilin wa inamaa qatala shirka shirkiga ayuu dilay oo fii shaksi abiihi aabbihi shaksigiisa ku sugan aabbihi wuxuu iska ahaa weel buu ahaa weel uu ku jiro sha- shirki iyo shaydaan uu ku jiro ayuu ahaa fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala fii sha'ni abi cubayda abi cubayda arrintiisa wuxuu ku soo dejiyey iyo wa sha'ni abiihi iyo aabbihii wiil iyo aabbihiis dilay qur'aanan qur'aan fa qaala wuxuu yihi callad calad kelimatuhu alleh kelimadiisu ha sarraysee laa tajidu nabigaa waxaa lagu leeyahay laa tajidu arki maysid oo heli maysid qowman qolo qoladaasoo yuuminuuna billaahi walyowmi al aakhir oo rumaynaya alle iyo maalinta dambe kuwaasoo yuwaaduuna kalgacalo u haya man xaadda allaha wa rasuulah qof alle iyo rasuulkiisaba barbar maray oo la colloobay oo diintiyoodii ka leexday oon alla rumaynin oon rasuulka rumaynin oon qur-aanka rumaynin oo muslin ahayn oo la dagaalamaya islaamka inay kalgacalo u hayaan dad mu'miniina arki maysid maxaa jira maba dhici karta labadaasi inaad mu'minna tahay cadowga ilaahayna aada jeceshahay labadaasi maba iskeenaysaa yani aayaddu saasay sariix ku tahay yani sariix meel laga mara aysan jirin sidaa daraaddeed cadowga ilaahay lama jeclaan karo haddaad muslim tahay walow kaanuu haba ahaadeen kuwaas alle iyo rasuulka alle iyo rasuulkiisa jidkoodii ka leexday haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashood ow abnaa'ahum wiilashoodii ow ikhwaanahum walaaladood ow cashiiratahum tolkood ulaa'ika kuwaas ee kuwaas gooyey gooyey ee iimaanka darteed u gooyey ee qaraabanimadii lagu kala tegay iimaanka dartii kataba alla wuxuu ku dhigay ama ku qoray fii quluubihim quluubtooda al iimaana iimaan ayuu ku qoray wa ayadahum wuxuu alla ku xoojiyey biruuxin oo minhu xaggiisa ahaaday wa yudkhiluhum wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin oo tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda ay taxta qusuuriha wa ashjaariha dhirteeda iyo daaraheeda hoosteeda al anhaaru webiyaashu ay socdaan webiyaashii biyaha saafigaa siday ee malabka siday ee khamrada siday ee caanaha siday ee waxa kala siday khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya radia allaahu canhum alla wuu ka raali noqday waradow canhu iyaguna way ka raali noqdeen waraduu canhu iyana way ka raali noqdeen ulaa-ika xisbullaahi kuwaasaa xisbiga ilaahay ah inaad adigu iskala baxdo nin walba xisbullaahi uu yidhaahdo laguma noqdo xisbullaahi laakiin taasay u baahan tahay alaa ina xisballaahi hmuflixuun xisbiga ilaahay ayaa ah kuwa liibaanay lam yakun muusan hayn daalika arrintaasi cajaban wax lala yaaba maysan hayn oo min abi cubayda abi cubayda xaggiisa ama ka timid inuu aabbihii dilo arrin lala yaaba ma ahayn maxaa jira faqad balaqa wuxuu gaadhay min quwati iimaanihi iimaanka uu rumeeyey billaahi alle uu rumeeyey xooggeeda wuxuu ka gaadhay iyo wa nusxihi u naseexayntiisa lidiinihi diintiisa uu naseexaynayo wal amaanati iyo inuu ammaano u hayahay calaa ummati muxamedin mablaqan meel buu ka gaadhay meeshaasoo tamaxat ay u hanqaltaagtay meesha uu gaadhay darajada uu ka gaadhay tamaxat waxaa u hanqaltaagtay ilayhi meeshaa uu gaadhay nufuusun nafaafi nafafyaal kabiiratun oo weyn cinda allaahi alle agtiisa ku weyn nufuus ilaahay agtiisa ku weyn yaa u hanqaltaagtay meesha uu ninkani gaadhay maxay tahay qisadaasi xadatha waxaa sheekeeyey muxamed ibnu jacfar ayaa sheekeeyey jacfar ibnu abi taalib qaala wuxuu yidhi qadima waxaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam qadima waxaa u yimid wafdun wafdi ama ergo oo min annasaara nasaaro ka mid ah yaa calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay u yimaadeen fa qaala wafdigu wuxuu yidhi yaa abalqaasim abulqaasima waa rasuulka kunyadiisii ibcath macanaa na raaci rajulan rajulan nin oo min asxaabika asxaabtaada ka mida na raaci oo nagu dar ninkaasoo tardaahu aada raalli ka tahay adigu rasuulka ilaahay oo lanaa annaga aada raalli nooga tahay oo muxuu sameynayaa liyaxkuma baynanaa si uu noo kala xukumo uu noo kala gar naqo liyaxkuma baynanaa inuu noo kala gar naqo uuna kala xukumo fii ashyaa'a arrimo oo min amwaalinaa xoolaha yaga ama antidayada ka mid aho ikhtalafnaa fiiha aan isku khilaafnay maxaa jira oon saa u leenahay fa inakum idinku haddaad tihiin muslimiinta cindanaa agtada agtayada haddaan nahay nasaarada macshar almuslimiina muslimiintahay mardiyuuna kuwa laga raali yahay baa tahay oo laga iyaad tihiin oo xukunkiina iyo cadaaladiisa cadaaladiina waa ku kalsoonnahay fa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam nimankii wuxuu ku yidhi ituunii ii imaada alcashiyata ii imaada galabta ii imaada abcahu macakum waxaan idinku darayaa alqawiya alamiin alqawiya alamiin ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin soo gabadhii may dhihin alqawiyu lamiin waxaa hadda la yidhaahdaa labadaas oo lagu fasiray alamaanatu walkafaa'a aw alnasaahatu walkafaa'a maamul ninkii raba inuu madax noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama maareeye ha noqdo ama agaasimo ha noqdo ama yacni jago kasta oo dowladda iyo maamulka muslimiintu ay leeyihiin ama hay-ad madaxu noqdo laba shay baa laga rabaa alkafaa'a aqoon iyo waaya waaya aragtinimo oo hawshii ku maamulo inuu leeyahay taas waxa weyan waa alquwa ta kalena waa alamaana hantidaas uu maamulayo hantida iyoiyo shaqada iyo shaqaalaha dadka uu maamulayo iyo hantida uu maamulayo na aynusan khayaanin uu daacad u yahay labadaas wey qaala cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka sheekaynaya fa ruxtu waan ku kallahay oo waan aaday fa ruxtu waxaan aaday ilaa salaati duhri salaaddii duhur mubakiran aniga oo waqti hore tegaya yaan tegay buu yidhi wa innii anugu haddaan ahay cumar maa axbabtu ma jeclaanin alimaarata madaxnimo xubbii jeclaantii aan jeclaaday iyaaha madaxnimada yooma idin maalintaa iyada maalintaa iyada ah madaxnimo saan u jeclaa weligay uma jeclaanin madaxnimo sidaan u jeclaaday maalintaa iyada ah weligay madaxnimo uma jeclaanin sababtuna maxay tahay rajaa'a raja aan ka qabay an akuuna inaan ahaado saaxiba haada nacti sifadaas ama tilmaantaa nin kale inaan ahaado ilan wuxuu yidhi nabiga wuxuu yidhi abcahu macakum alqawiya alamiin marka bal inaan alqawiya alamiin noqdo malaha in la i magacaabo yaan u jeclaa buu yidhi madaxnimada falamaa markii sallaa uuna tukiyey binaa annagii rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam aduhra salaaddii duhur markii uuna tukiyey jacala wuxuu bilaabay rasuulku yanduru inuu eego ama fiiriyo can yamiinihi midigtiisa wa can yasaarihi iyo bidixdiisa fa jacaltu waxaan bilaabay buu yidhi haddaan cumar ahay atataawalu inaan isdheereeyo lahu rasuulka inaan hanqalka kor u taago liyaraanay si uu ii arko falam yazal rasuulku kama zuulin yuqallibu inuu rogrogo basarahu araggiisa fiina annaga una fiirfiiriyo xataa ra'aa ilaa uu ka arka abaa cubaydata ibnu ljaraax ishiisu markay ku dhacday fa dacaahu isaga ayuu yeedhay fa qaala wuxuu yidhi ukhruj raac macahum nimankan raac faqdi xukum beynahum dhexdooda bilxaqi xaq fii ma ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafaan fa qultu waxaan idhi widhi haddaan cumar ahay dahaba biha waxaa la tegay tilmaantii abi cubayda allelaha qaatay saasaan isidhi buui marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wa sala allahu waslm calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslm